habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen isniina bisha maaj ee sanadka labada kun shan iyo labaatankuna waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeen internetka ee v o a somaly dot com idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed qodobada aad idaacadda caawi dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka batroolka soomaaliya
haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow ee dal helay shidaal waxaa hadda baaritu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hor buu soconayaa waa koonfurta mudug
waxaa kaleoo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatada ay moondooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaaba khaldan ama yoolkii loo abuuray ha ahaato in ilaahi subxaana watacaala wadhada u jaxo ka lexdo in qofka ahdaafta u laha u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumi dhan u barta waxaa ka mid kow oo qofkiina firaaqo u haayo firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo waxaa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqala-aanta
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida israa'iil ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay jartay korontada ay siin jirtay khaza taas oo qayb ka ah cadaadiska ay saarayso ururka xamaas si ay u sii daayaan dadka reer israa'iil ee ay haystaan go'aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka tamarta israa'iil eli cohin wuxuuna yimid toddobaad kadib markii israa'iil ay gebiahaanba joojisay gargaarkii bini'aadannimo ee ay siin jirtay khaza oo ay ku nool yihiin in ka badan laba milyan oo qof wasiirka eli cohen ee tamarta israa'iil ayaa sheegay in dowladdiisu ay tallaabadan qaadatay si xamaas loogu cadaadiyo sii deynta lahaystayaasha israa'iiliyiinta ah waxaanuu tilmaamay in tallaabadani ay daba socoto go'aankii hore ee israa'iil ay ku joojisay dhammaan adeegyada asaasiga ah ee ay siin jirtay marinka khaza tallaabadan ayaa laga cabsi qabaa inay si weyn u saamayso xaaladda nololeed ee dadka reer khaza gaar ahaan dhinaca biyaha nadiifta ah ee la cabo iyada oo hakinta korontadu ay horseedi karto istaagga shaqada xarumaha biyaha lagu sifeeyo ee dadka deegaanku ay ka helaan biyaha cabitaanka xukuumadda israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ay dhici karto in ay gebi ahaanba goosato in ay jarto biyaha ay siin jirtay khaza haddii aan xamaas sida ay sheegtay uga soo jawaabin deg deg dalabkooda wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda kumeel gaarhka suuriya ayaa maanta oo isniina shaacisay in lasoo gebagabeeyey howlgalkii amniga ee ciidanka dowladdu ay ka wadeen gobolada xeebta ee dalkaasi sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda waxaa hadda socda diyaargarow dib loogu soo celinayo adeegyada asaasiga ah iyo nolosha caadiga ahayd ee shacabka wasaaraddu waxay sidoo kale xustay in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo in ay ku lug leedahay falal ka dhan ah ammaanka bulshada iyo xasiloonida guud dhanka kale maamulka ammaanka ee gobolka dirazor ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen afar qof oo lagu tuhunsan yahay in ay qorsheynayeen weeraro ka dhan ah xarumaha amniga iyo dowladda iyadoo la sheegay in xiriir ay la leeyihiin kooxo taabacsan nidaamkii hore ee dalka xukunka laga tuuray afhayeen u hadlay maamulka ammaanka ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay qorsheynayeen in ay beegsadaan xarumo dowladeed isagoo intaasi ku daray inaanay jiri doonin cid ka baxsan sharciga sidoo kale ciidamada dowladda ayaa fashiliyey weerar lagu qaaday magaalada xalab gaar ahaan goobta loo yaqaano degmada jabha halkaasi oo kooxda weerarka soo qaaday ay la kulmeen khasaaro culus xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco robio ayaa lagu wadaa maanta isniina inuu gaadho magaalada jidda ee dalka sacuudiga halkaasi oo la filayo inay ka bilowdaan wadahadallo u dhexeeya maraykanka iyo ukraine socdaalka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee sacuudiga ayaa qayb ka ah dadaalka uu maamulka madaxweyne donald trump ku riixayo soo afjaridda dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa lagu wadaa isaguna in uu maanta oo isniina gaadho dalka sacuudiga halkaasi oo kula kulmi doono amiirka leh dhaxalka boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan marka uu zelenski dib uu laabto ayaa waxaa sacuudiga baaqi kusii ahaan doona saraakiil isugu jirta diblomaasiyiin kuwa milatari oo hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada ukraine andrey yarmak dhanka wafdiga maraykanka waxaa hogaaminaya xogayaha arrimaha dibadda marco rubio waxaana qayb ka ah la taliyaha amniga qaranka mike wolts iyo ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe ee madaxweyne trump u qaabilsan steve witkof wadahadalada maraykanka iyo ukraine ayaa dhici doona saddex toddobaad kadib markii saraakiilsa sare oo maraykan ah ay magaalada riyaad wadahadallo kula yeesheen diblomaasiyiin sare oo ruush ah intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in inta badan sahamintii shidaalka ee shirkadda turkigu ka waday soomaaliya ay soo gabagabowday wasiirka shidaalka soomaaliya daahir shire maxamed ayaa v o eda u sheegay in boqolkiiba toddobaatan la dhameeyey sahaminta shidaalka soomaaliya wasiirka ayaa dhanka kale dhowaan waxa uu heshiis dhinaca shidaalka ah iyo macdanta uu la galay dalka azerbaijaan falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn wasiirka weydiisay safarkii dhowaan uu ku tegay azerbaijaan iyo heshiisyadii uu soo galay
dhowaan waxaad tagtay dalka azerbaijaan oo aada mas-uuliyiin kala duwan oo dalkaas aada la kulantay heshiisana aada saxiixateen maxaa kala hadlaysay dalka azerbaijaan muxuuse ahaa heshiiska aada saxiixateen
falastiin dowladda azerbaijaan si guud ayay waxay ula gashay dowladda soomaaliya inay iska kaashadaan oo heshiis is-afgarad ay ka gaaraan dhinacyo dhowr ah sida damarta shidaalka waxbarashada difaaca iyo wax lamid oo kale aniga waxay qusiisay xagga batroolka ayay qusiisay markaan markaa toddobaadka dhaweyd aan tegay baku azerbaijaan waxaan heshiis la saxiixday dhigayga dowladda azerbaijaan heshiiskaas oo ka koobnaa lix qodob oo ahayd inaanu iska kaashano sidii aynu si wada jir ah ugu heli lahaynay isdhaafsi maaragta xagga cilmi baarista ah iyo tababare la xiriira quruuradan xagga batroolka ku takhasusay iyaguna inoo kaalmay lahaayeen xagga daraasaadka ama waxbarasho sare oo ay siinayaan dadkan annaga dhallinyarada ah ee noo qalinjabiyey ee haysta ama digriiga koowaad amaba undergraduate-ka ah ay noo tababarayaan cilmiga batroolka ay noo barayaan heshiiskaasna wuu noo dhaqan galayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid faa'iido leh labada dal sidaa ka warqabto azerbaijan waa dowlad maaragtay horumarka gaarta xagga shidaalka ah waxaa ku yaalla ceelkii ugu horreeyey ee automatically dirileed ahaa ama yacni qalab lagu qoro oo shidaal ahaa wuxuuna ahaa 1846kii ceelkaas dagaalka labaad adduunka ka hor ay siinayeen marka hadda maxaa howla hoos socda heshiiska in la saxiixda ka sako ma baaritaana lagu jiraa baaritaanka haddii lagu jira heerkee buu marayaa shidaalka gacanta ma lagu hayaa soomaaliya hadda
falastiin baaritan ayaa lagu jiraa november ka ayaa markabkii uu ka sharaxday dekedda muqdisho oo lagu calamo saaray ilaa haddana boqolkiiba toddobaatan ayuu marayaa xogta uu raadinayay oo trdga ahayd trdsaas migdaatadana waa waa taariikhda markii ugu horreysay geyiga soomaaliya laga sameeyo taasoo lagu ogaanayo xadiga hydrocarbonka ah ee ku jira markaa biyaha hoostooda kaasoo sheegaya markaas in dhulkaa shidaal uu leeyahay in kale haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal helay shidaal waxaan la dhahaa shidaalku marna wadanka faa'iido u noqdaa marna dhibaato ku noqdaa in aad hadda shidaal raadinaysaan marka laga soo tago ma ka fakarteen in saameyn dhanka cimilada amniga musuq maasuqa uu yeelan karo
waa sax shidaalku wuxuu yeelan karaa wax la yaqaano loo yaqaano environmental impactga iyadana waa laga taxadirayaa oo de khubaro environment ku takhasusta ayaa noo joogta wax kasta oo keeni kara macnaa waxyeelada deegaanka u geystane waa laga hortegayaa weliba waxaa jirta xaggan kalluumaysiga dhulkan aagga kalluumaysiga economic zonka ah anagu waa ka fogaana intii maaragta laga fogaan karo si aysan u saameynin dadka kalluumaysatada ah oo ka kalluumaysta badaha soomaaliya marka ilaa hadda meelaha la fiiriyo oo xogaha laga keena waa halkee
waxaa hadda baaritu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hob uu soconayaa waa koonfurta mudug marka waxaa sheegtay in aada hadda raadinaysaan in dad la idiin tababaro ma jiraan dad bartay culumta shidaalka iyo baaritaankooda oo soomaaliya oo iyaga hadda howsha qayb ka ah
soomaaliya way leedahay dad aqoon u leh shidaalkan weliba dhalin hadda dhawaanahan kusoo baratay dibadaha cilmiga batroolka soo baratay ha yeeshee hadda shaqada socota qayb kaman aha sababo la xiriiro barotocol ay leeyihiin turkida oo markabka aysan u ogoleen cidaan soomaali ahayn cidaan turka ahayn inay fuusho waxaa xusid mudan markabkii sameeyey twenty eighteenkii tudiida semetiga ee badda india ku sameeyey in soomaaliya ay saarneyd laba dhalinyaro oo aqoonyaano soomaalida ay saarnaayeen oo ay dushii saarnaayeen ayna raaceen min kismaayo ilaa iyo bariga mudug marka goormaa la filayaa hadda in ay soo gabagaboodo baaristan aad sahmintan aad sheegtay in hadda ay marayso boqolkiiba toddobaatan sahminta waxaan rajaynaynaa dabeeqada bisha april inay soo gabagaboodo kadibna lagu dhaqaaqo in qudistii la bilaabo kol haddii sahmintii la dhammeeyo waxaa ku xigta qudista taasoo aan rajaynayna dabeeqada laba kun shan labaatanka ama horaanta laba kun lix labaatanka in ay soomaaliya markii ugu horreysay tiraahdo waxa aanu daa ka qaadnay shidaal marka la yiraahdo hadda ay soo dhamaato talaabada xigta marka maxay tahay sahminta marka ay soo dhamaato maxaa xigi doona sahminta waxaa xiga in qodistii la bilaabo mar haddii sahminta la dhameeyo waxaa ku xigaya waa qodistii qodista markii markii qodi lahaana wuxuu yaalaa black sea black seadan insha allahu tacaala mediterraneanka inuuga soo gudbo uu kusoo socdo ilaa iyo afartan iyo shan casho inuu kusoo socdaan rajeynayna kol hadduu yimaadana halkaa uu ka bilaabo qodistii sahmintu falastiin xilligan ka hor inay dhammaato ayaa qorshe u ahaa laakiin caqabado badan ayaa mar walbaba ka hor imaanaya tiimkan maaragtay sahminta wada taasoo ay ka mid tahay markabkooda iyo kurigooda naftirkiisa oo aan maaragtay waqti ay kula qabsadaan badooyinta hindiya u baahnaa maadaama hirar ay leedahay wefis ay leedahay baddan iyaguna inta badan ay black seed ay ka shaqaynayeen marka taaba horta inay la qabsadaan beryihii hore ahayd markii dambena waxaa caqabado ku noqonay waxaa caqabado ku noqonaya waxa la yidhaahdo shabaagyo maraakiib si sharci daraa uga kaluumaysata badda soomaaliya ayaa waxa ay haddii alla ku idmahayo ku rebeen mar walbaba shabaqadii ay uga tegayeen marka shabaqi ayaa wuxuu isku duubayay mar walbaba qalabka maaragta ay sahminta ku wadeen uu markabka uu jiidayay ay isku isku duubayeen taasoo mar walbaba keenaysay in maaragta dibdhacu ku yimaado
soomaaliya muddo dheer ka hor maraykankaa ka baaray shirkadii conoc ee maraykanka ahayd maraykankaoo kale ma idin tuseen inay danaynayaan inay arrintan wax ka ogaadaan maadaama xilligii ugu dambeeyay soomaaliya shidaal laga baarayay iyaga ay ku lug lahaayeen waxaa xusid mudan in aynu heshiis kula jirno shirkado maraykan ah oo baarinta qayb ka ah oo naga haysta balogyo taana waxay ka macno tahay in kol haddii kambaniya maraykan ay wadaan yacni ay ayn wax caqabada ka imaanaynin iyadoo taasoo tahay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in wax new renewable energy la yidhaah uu isaga baxay bilaabay in la qodo shidaalada uu yidhahdo ha la qodo shidaalka marka taa in haddan xagga shidaal qodista maraykanka usoo jeestay ayay muujinaysaa haa shirkado badan oo maraykan danaynaya ayaa jira kasakow batroolka xitaa iyaga waxay danaynayaan macdinta marka insha allahu tacaala soomaaliya waxa uu bilowday waa cusub ayaa u baryay insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka dhow inaynu ka gaarno hodan xagga shidaalka
aad ayuu mahadsanyahy kaasi waxau ahaa wasiirka shidaalka soomaaliya daahir shire moxamed oo u waramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka kale ah sharciga cadaaladda da'yarta soomaaliyeed iyo sharciga canshuuraha dakhliga warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray xasan kaafi qoyste mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga lixaad kulankiisi lixaad waxaana shir guddoominayey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka dalka ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed waxaana oggolaaday boqol soddon iyo sagaal xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday wax ka aamusayna ma jiraan sida uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka hindisharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed waxaa u codaysay oo haa ugu codaysay ogol boqol soddon iyo sagaal xildhibaan waxaa diiday laba xildhibaan wax ka aamusa ma jiro sidaa daraaddeed sharciga waa ansax intaas kadib wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa xildhibaanada golaha uga mahad celiyey ansixinta hindise sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed wuxuuna sheegay muhiimadda hindise sharciyeedkan uu u leeyahay jiilka soo koraya waxaan ku faraxsannahay was- wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka tallaabada aad maanta qaadeen xildhibaanada golaha shacabka aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin sidaad uga doodeen aragtidiinna uga dhiibateen waajibkiinna uga gudateen isla markaana u ansixiseen sharcigan dhammaan golaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka maanta waxaa tallaabo wanaagsan u qaadnay dhanka xaqiijinta xuquuqda da'yarta soomaaliyeed maxaa yeelay xeerku wuxuu jidaynayaa xannaankii lagu dhaqan celi lahaa da'yarteenna si ay u noqdaan kuwa bulshadooda wax tara waxaan ku hanweynaa inuu xeerkan soo baxa si ay noogu suurto gasho inaan horumarino hannaanka maxkamadaynta haynta soo qabashada iyo dhaqan celinta carruurta aad iyo aad aa umahadsantiin sidoo kale kulankii maanta ayaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka sharciga canshuuraha daqliga kaas oo ay ogolaadeen boqol soddon iyo siddeed xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday waxaana ka aamusay hal xildhibaan sida uu mar kale ku dhawaaqayo cabdulaahi cumar abshirow natiijada codayntii hadda ugu dambaysay oo ku saabsaneed in sharciyeedka canshuurta dakhliga waxaa koorabka guud wuxuu ah boqol afartan kow xildhibaanaha saxiixday koorabka maanta waxaa ogolaatay ogol uga codaysay boqol soddon iyo sideed waxaa diiday laba xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan saa daraaddeed sharcigan sharciyeedkan canshuur dakhliga waa ansax wixii maanta ka bilaaw golaha shacabka ugu dhaqangeliyey waxaan u gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaa badan golaha aqalka sare aada u mahadsantihiin biixi iimaan cige wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ka mahad celiyey meelmarinta sharcigan ugu horeyn eh, guddiga eh, miisaaniyadda iyo en, arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay tacabna geliyey en, xeerka cashuuraha dakhliga hadday timaaddo diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogtaa noola wadaagay iyo hadda oo arrimihii kala duwanaa runtii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo kobocana saldhig u noqonayo dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaya runtii wakhtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna ay iska badan yihiin een, aad iyo aad baan u bogaadinaya waxaa kaloo aan jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuuriga ahaa uga gutay dhinaca kale mudanayaasha golaha shacabka baarlamanka soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyey hindisa sharciyeedka sharciga hay-adaha maaliyadda iyo hindisa sharciyeedka shirkadaha caymiska waxaana guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka soo xuray uu faray guddiyada ay quseeyaan in labada hindise sharciyeed ay soo diyaariyaan akhrintooda saddexaad dibna golaha ay ugu soo celiyaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan maandooriyaha loo yaqaan taabuu oo ay aad u adeegsadaan ardayda soomaaliya waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o da oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toosa iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxay iyana saameeyaan asxaabtooda qoysaskooda dadka ay la shaqeeyaan ama guud ahaan mujtamaca ay la nuul yihiin maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka bulshada iyo cilaaqaadka dadka sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayey dhalinyarada gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyaasha waxaa si gaar ah dhallinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano tabu doctor maxamed maxamuud biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho daawadan loo yaqaano taabuga runtii waxay tahay waa dhibaato soo kordha waaye oo dalkeena aada ugu timid oo runtii aad waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara waxay sababi kartaa inuu soo xaadiri waayo daraasadii uu ka saaqido uu noqdo qof dorob aawda oo waxbarashadii aad u dhibaateynaysa mar hadda waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco faldanbeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii inuu lumiyo hadalkii sabab u noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waa qoraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka sababaha u horeeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhallinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyan habeenkii soo jeed fara badan ay sameynayaan subaxii marka cunugii ardaygii oo oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan ay usoo dirayaan iskuulkii iskuulkii oosan ku hurdi karin markaasu marka wuxuu isku dayayaa si ou u sameeyo hurdadaas oo isaga baabi'iyo inuu daraagiska isticmaalo qayb waayada qayb kaloo marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid a inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadooda ay barayaan taasna way keentaa ayadana way keentaa midda kaleo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aad u badan iyo aadista goobaha habeenkii la aadayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanad sanadaha la dhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan labaatan jir waxaa laa intuu tala ka boodo intuu geed ka boodo tala ka booda marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan aa keenaysa xasan ayaa walal ka qaba in bulladda oo markii hore ay u badnaayeen dhallinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala waagii hore ma jirin isku furmaan ma jirin oo bulshada dhexdeeda waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furnayn oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose aysan ka dhexaynin laakiin hadeetaan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexaysa marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose laga yaaba habeenkii inay isla baxaanba ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa si tartiiba loo baraa si ay berri lacagta waalidkood oga soo qaadaan oo lala isticmaalo qaarna ayagoo tijaabo ahaan u galo markaas kadibna waxaa waa meel wixii la gaartaa xun marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la-aanta jirta xasan ayaa eedda wax ka saaraya dhallinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhallinyarada soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka waxaan isleeyahay sababteeda weeleeda waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay ayaga marka waxay wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyay aan ku ogaad waxaa ka mid ah maroodiga buluuga wax loo yaqaano oo daroogo aad khatar u ah oo hadda qofka markuu isku duro xataa labaatan sakan gudaha jirkiisa ku saaqayso taas marka waxyaabaha markii dibadda la jooga saddex boqol oo doolar ka badan la siiyaa laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kolley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye laakiin waxay u baahan taha baaris dhab oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale maxaa yeelay waxyaaba ugu horeeya marka raba dal in la baabi'iyo ama ummad in la baabi'iya la rabo waxaa waaye in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo wax waxtar ka leh wax soo saar ka leh in laga hortago marka ayadana way noqon kartaa oo dadka wax soo saar kale maadaama dhalinyarada ay yihiin jiilkii waxbaranaya ay yihiin weliba dadka la taargadgaraysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin marka waxay u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka soomaaliya lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaay in la baabiya la rabo xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyaasha balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii buu yidhi aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxawaa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan laakiin dagaalkooda macnaha waxaa miro dhalka dhigayn waxawaa isku xirnaan la-aanta ayaga iyo ka dhexaysa waalidiinta iskuulaadka qaar waalidkaba waxaa laga yaabaa inuu marka dhib jiro bes oo soo booqdo meesha loo baahnaa in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda intooda inta isku xirnaanaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynaya qiimeyn lagu sameeyo maxaa inta u aaday maxaa kusoo kordhay dhaqankiisu waxbaa iska bedelay qofka loo haayo diiwaan loo haayo marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareyn dhexdooda oo ka faa'iidaysa maxamed mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hanaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda waxa uu aaminsan yahay in wakhtiga faraha badan iyo shaqo la-aanta ay qeyb weyn ka cayaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxaba khaldan ama yoolkii loo abuuray ha ahaato in ilaahi subxaana watacaala wadhada u jaxo ka lexdo in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xubin oo u barta waxaa ka mid kow oo qofkiina firaaqo u haayo firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo waxaa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqa la-aanta dhaban qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaan kula biil laga sugaayo oo naftiis maareynaya way adagtahay isagu inuu barto mukhaadaraadka waxaana kaloo kamid ah oo muhiim jiddan inaan sheegna ayan waxaa kamid ah waa saaxiibada xun waaye kullima qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meel xun usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aada u fudud inuu u barto mukhaadaraadka faysal cabdi cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay somali miskin cap foundation oo ka howlgala magaalada boosaaso ee puntland waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee puntland dhalinyaro badan waxaa jidha ee waxbarashada aan gelin oo iska noqday draw out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay ee durufo jiro awgood koley waxa weye balwadu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada dhalinyaro kale waxaa jidha iyagoo wax bartay haddana markay shaqo waayeen oo baagmudo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwadii bartay balwadu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro hadda gooladan aan joogno waxaa u badan balwada la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan dad qabrca way jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwada u weyn oo aan isdhihi karno ugu badan tahay meelahan ama gooladan aan joogno puntland waa qaadka qaadkii sigaarka u badan khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin waa yaryihiin saas leenaha gudoomiyaha dalada dhalinyarada somalilan ee sonia cabdilcasiis maxamed jaamac ayaa isna barnaamijka elayska v o eda uga waramay dhibaatada ay maandooriyaasha ku hayaan dhalinta somalilan ugu horaan waxaan salaamaya bahda v o a runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka kusoo badanaya ku hayaa dhalinyarada somalilan iyo guud ahaan dalkaba muddooyinkii hore waxaynu naqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aada u kooban haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska somalilan oo gacanta kusoo dhigay xaddi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha somalilan uu badan yahay waayo dadkan dibadda ka keenayo dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyayaashan runtii kumay dhiiradeen inay keenaan inay keenaan dabcan inta ugu badane markaa isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan ee guud ahaan dadka somalilan maandooriyayaashu saameyn saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa kamid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u lehiba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada waxbarashada cibaadada wax kale oo ay maandooriyayaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo dee cawaaqib xun dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada waxa uu ku horeynaya maxamed mursal wax ugu muhiimsan qofka uu caado xun uu ku bedelo karo caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxaa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hoobi hoobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxays markuu qabanaayo haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in timisha ay ka baxdo kullima qofka waxa uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaabo xun ay kusoo dhac kusii bedeshto waxaa fudud inuu iska ilaawo waxaa kale xal noqon kara waxaa waye qofka inuu lahaado saaxiibo wanaagsan oo waqti ula qaato uu ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagiis tusa faysal cabdi cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loogala dagaal galaa in loo soo maro wacyigelin iyo waxbarasho in fursadda loo laga yareeyo in maaragtay maxaan ku raha janes u helaan inay halka aadaan in culummadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo in maxaan ku rahdaay waalidiintooda hadday joogaan wacyigelin la sameeyo in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gebigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro oo diinkii la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxaasoo dhan cabdilcasiis maxamed jaamac ayaa isna ay la tahay balwadaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha laysku qabsado waa arrin ay u baahan tahay in laysku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay-adihii bulshada ee ka shaqaynaya maaragtay arrimaha dhallinyarada in laysku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho doctor maxamed maxamuud bidey wuxuu isna leeyahay runtii wacyigelinta arrinkaani waxay u baahan tahay waalidiinta iyo dadkao dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofka ku abuurto dhibaato xoog badan waxaa la rabaa qofka haddii la yidhaahdo stigmatism wax la yidhaha ayaa jira oo ah qofka haddii loo shagax hebel waxa darogista weeye hebel saan weeye waxay abuuraysaa qofkii inuu wixii la dhuunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa qofku waxay u baahan tahay in laga wacyigeliyo dhallinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin caafimaadkayga khatar u yihiin dhibaato dhinac masicid bay ku keeni karaan mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan qof qofkii wacyigelintaas marka loo helo oo kale waxaa suurtagala inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uu la dhunto dhuumasaas oo u dhumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto marka wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan waxaa looga baahan yahay culimaaudiinka waxaa looga baahan yahay aqoon-yahanka waxaa looga baahan yahay waalidiinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan inay qayb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay aragga kani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya markaa akhrinaysid manhajka waxaa ku arkaya mawaadiic fara badan oo looga hadlaya daroogada iyo dhibaatada ay leedahay marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah si marka ardayda markii loo dhigayo wixii loo dhigaayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyey marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arin shan kooxood waa loo baahan yahay shanta kooxood oo loo baahan yahay waxaa waaye gurigii oo kasoo baxaya qofka deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen baahintii oo wacyigelinta qayb ka aheyd iyo dowladdii oo korjoogto ku aheyd iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaas oo ku xiran yahay intaba haddii markaas si wadajiri ay u wada shaqeeyaan shantaas kooxood waxaa yaraanayso in dhexdooda laga kalluumaysto intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a mas-uulka u qaabilsan la gorgortanka xamaas maamulka trump ayaa ku tilmaamay kulamadii u dambeeyey ee uu la yeeshay wakiilada kooxdaasi inay ahaayeen kuwo waxtar leh wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray sidii sii deynta haystayaasha maraykanka iyo israa'iil ee xamaas ay haystaan israa'iil ayaa dhinaceeda sheegtay in ay qorsheynayso in wafdi u dirto ay u dirto si ay uga qayb noqdaan wadahadallada la doonayo in kazah looga hirgeliyo xabad joojin rasmi ah wariyaha v o eda arash arabsadi ayaa warbixintan inoo diyaariyey saare cabdixmed ayaa faahfaahinta inoo haysa kumanaan dibadbaxayaala oo ku sugan israa'iil ayaa isugu soo baxay bannaanka hore wasaaradda difaac ee talaafiif toddobaadkan waxa ay ka dalbadeen dowladda israa'iil sii deysmada la heestayaasha kusii harsan gacanta xamaas oo ay heshiis la galaan magaaladan washington d c na madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in maamulkiisa uu markii ugu horreysay wadahadallo toosa la yeelanaya xamaas taasi oo ka soo baxday siyaasaddii maraykanka ee muddada dheer soo jireenka ahayd ee wax gorgortan ah inaanan lala geli karin ahayd dad argagixiso ay u asteeyeen
Uh, we are helping Israel in those discussions.
waxaan wadahadallo la leenahay xamaas waxaan ka caawinaynaa israa'iil wadahadalladaasi sababtoo ah waxaan ka hadlaynaa ayaa ah lahaystayaasha israa'iil annagu ma samaynayno wax shuqul ku leh xamaas ma siinayno wax lacag caddaana xamaas runtii waxaan isku dayaynaa in aan helno konton iyo sagaalka lahaystayaasha ah waxaana aanu siinayno ma jirto konton iyo sagaalkii qof inaan helno ayaan rabnaa subaxnimadii axaddii taageerayaasha iyo qaraabada laheystayaasha ayaa waxay isugu soo baxeen teendhe ka baxsan wasaaradda difaaca ee israa'iil fariintoodu waxay ahayd mid cad ma jiro khilaaf cusub oo loola geli karo xamaas ayay yidhaahdeen keliya xaqiijiya heshiiska sii deysmada laheystayaasha ayaala matazaagar oo mudaharaado ah sidoo kaleetana sodogeeda laheystayaashii dhinta uu ka mid yahay ayaa la hadasha wakaaladda wararka ee reuters waxa ayna tiri waxaa jiro tobannaan dad ah oo nala yimid halkan si ay u dhahaan dowladdu ha aadin gudaha gaza mar kale jooji dagaalka oo dhammaan laheystayaasha ku soo celi guryahooda maalmihii lasoo dhaafayna gorgortan ninka ugula jira trump maamulkiisa xamaas ayaa waxa uu la kulmay xamaas si uu wada hadal ugala yeeshay heshiiskaasi dhinacyada la rabo in la isku weydaarsiiyo haddii ay noqoto maxaabiista isagoo kulankaasina ku tilmaamay mid waxtar leh ergeyga gaarka ah ee maraykanka ee arrimaha wadahadaladaasi adam bohler ayaa axaddii la hadlay c n n iyo sidoo kaleeto baraha bulshada oo uu ka hadlay gaar ahaana barta exka ee twitterka horey loogu yeeri jiray waxa uuna yiri waxay ila tahay inay wax soo baxayaan toddobaadyo gudahood waxaan dhihi doonaa waxaan aaminsanahay inay jirto ku filnaanshiyo ay ku filan tahay in heshiis la gaaro waxaan xamaas ay rabto iyo waxa ay aqbaleen iyo waxa israa'iil ay rabto waan aqbalnay waxaan u malaynaynaa in ay jirto heshiis ay ku soo saari karaan dhammaan maxaabiista keliya kuwa maraykanka ma ahane dhinaca kaleetana falastiiniinta ku nool gaza iyo khan yunis ayaa waxaa ka yaraaday waxyaabaha aasaasigaay u baahan yihiin israa'iil ayaa xayiraad guud waxa ay ku soo rogtay dhammaanba badeecooyinka soo galaya deegaanadooda ay ku jiraan cunto shidaal iyo daawo ilaa iyo inta ay sii deynaysa ayay yidhaahdeen xamaas konton iyo sagaalka laheystayaasha ay weli gacantooda kusii jira dadka halkaasi jooga ayaa sheegay inay sugayaan saacadahan si ay markaasi rootiga u helaan maadaama aysan jirin koronto amaba xaabo wax lagu karsan karo israa'iil ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay wafdi u dirto dalka qatar isniinta maanta taas si ay markaasi usii horumariyaan wada xaajadyada dhexdhexaadinta ee masar iyo qatar ay garwadeenku ka yihiin
aada ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a maamulka hadda ka taliya dalka suuriya ayaa ku dhawaaqay in howlgalkii militariga ee ka dhanka ahaa kooxda daacadda u ah madaxweynihii hore ee bashaar al asad ah lasoo gabagabeeyey warbixin arrintaasi ku saabsan waxa aynu haysaa falastiin axmed iimaan howlgalka militari ee suuriya ee ka dhanka ah kooxda daacadda u ahayd madaxweynihii hore ee waddankaasi bashaar al asad ayaa lasoo gebagabeeyey sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga isku horimaadyo u dhexeeya ciidamada daacadda u ah bashaar al asad iyo ciidamada amniga ayaa ka dhacay dhulka xeebta ah ee deegaanka madaxweynihii hore waxaana lagu dilay in ka badan kun qof oo u badnaa rayid sida ay sheegeen kooxda la socodka dagaalada siiriya xasan cabdulkhani hafayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa ex ku sheegay in hay-adaha dawliga ah ay hadda awoodaan in ay dib u bilaabaan shaqadooda oo ay bixiyaan adeegyada muhiimka ah waxaan u gogol xaaraynaa in noloshu ay caadi kusoo noqota buu yidhi iyo in la adkeeyo ammaanka iyo xasiloonida waxa uu intaasi ku daray in la qorsheynayo in lasii wado dagaalka lagula jira haraadiga dowladii hore islamarkaana meesha laga saaro wax kasta oo halis ku ah mustaqbalka hogaamiyaha suuriya axmed al-sharaa waxa uuna wacad ku maray axaddii in uu ugaarsan doono dadkii ka dambeeyey iska hor imaadyada gacanka hadalka ah oo la sheegay in uu la xisaabtami doono cid kasta oo sida uu yiri ku xadgudubta madaxda cusub xafiiska al-sharaa ayaa sidoo kale sheegay in ay sameynayaan guddi madax bannaan oo soo baara iska hor imaadyadan iyo dilalka labada dhinac dagaalku wuxuu noqday mid aargoosi ah oo lala beegsaday calawiyiinta oo kasoo jeeda shiicada islaamka oo qaar badan oo ka mid ah ay taageerayeen bashaar al asad waxayna la xiriiriyeen xasuuqii bashaar al asad uu waqtigii dagaalka kula kacay shacabka suuriya oo u badnaa muslimiinta sunniga ah kooxda kormeerta arrimaha syriya ee fadhigeedu uu yahay dalka britain ayaa sheegtay in in ka badan kun qof lagu dilay dagaal labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay dadkaasi la dilay ayaa waxaa ku jira toddoba boqol afartan iyo shan rayid ah iyo boqol labaatan iyo shan ka tirsan ciidamada ammaanka suuriya iyo boqol afartan iyo sideed dagaalyahanaha oo daacad u ahaa bashaar al asad bashaar al asad ayaa sanadkii hore u baxsaday dalka ruushka kadib markii fallaagada ay hogaaminayaan sunniga sharaaca ee xayaadul taxriir al-shaam ay afgambiyeen maamulkiisii
aad ayay umahadsantahay falastiin axmed iimaan warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhowaada xubintii qurbe waxaana la socodsiinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida toronto iyo soonka bisha barakaysan ee ramadaan si ka duwan sannadihii lasoo dhaafay soomaalida toronto ayaa soomaya xilligan saacado ka yar kuwii hore oo ay usii dheer tahay in lagu guda jiro xilliga qaboobaha ogaas cabdiqaadir cali tarambi oo in ka badan shan iyo soddon sano ku noolaa toronto ayaa iga warramay saacadaha xilligan la soomo iyo sida ay uga duwan tahay sanadihii hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xuseen ramadaanadii hore iyo ramadaankan aad bay u kala duwan yihiin ramadaan waxaan soo marnay hours aan soomi jirnay aan soomi jirnaa soo marnay hadda laakiin tartiib uu noogu soo noqonayaa inkastoo oo weli hours iyo hours aan soomayno laakiin waa noo fiican yahay aad baanu ugu fiican yahay aanu ugu degnay qaboobna waa noo jiraa soonka ma dareemayno aad iyo aad baanu martax ugu nahay alxamdulilah inkastoo saacaduhu ay ka yar yihiin sidii hore haddana jawigu uu yahay mid qabow waxaase jira culaysyo kale oo ay dadka qaar la kulmaan kuwaasoo shaqeeya xilliyo kala duwan macallin muumin cali muumin oo ah imaamka masjidka alrowda ee magaalada toronto ayaan weydiiyey sida laysku dheelitiri karo in laga faa'iidaysto bishan barakaysan ee ramadaan iyadoo la shaqaynayo xilliyo kala duwan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين marka koowaad ilaahay subxaana watacaala mahad u sugnaatay na soo gaarsiiyey bishaan aad iyo aadka u fadliga badan ee shahru ramadaan ilaahay subxaana watacaala u mahad celinaynaa midda labaad runtii wadankan aan ku noolnahay dalka canada ah gobolka ontaria gaar ahaan caasimada toronto runtii alxamdulilah wadankan horta in aan cibaadada badino midda koobaad oon ilaahay subxaana watacaala jaaniska uuna siiyey aan ka faa'iidaysano horta waa iskugu dardaarmaynaa insha allahu tacaala midda labaad aniga haddaan nafsadeyda ka hadlo anigoo masaajidka imaamka ah masjid rawda haddaan ka hadlo fikradeyda waxaan kusoo noolaay markii hore africa maantana waxaan ku noolahay wadankan canada runtii markaan isku fiirshay ramadaanka iyo cibaadada guud ahaan gudashadeeda runtii wadankan aad bay u culus tahay qofka inuu ka soo baxo inuu isku gudbo ilan qofka muslimkaa markuu wadankan joogo lababa waa laga rabaa inuu rabbigiisa aabudana waa la rabaa inuu adduunyadiisa dhacsadane uusan hilmaaminna waa la rabaa marka labadii qofka inuu guto inuu labadii isku sameeyo runtii waa shaqo culus u baahan inuu nafsadiisa aad iyo aad ula dagaalamo labadana waa xusnayeyn waa laba wanaagsan midna ilaahay buu ku caabudaa midna labaadna waa dalabu risqi inuu risqiga dalbado oo ilaahay subxaana watacaala si wanaagsan oo qofka u shaqaysto marka runtii waa aad iyo aad u culusta laakiin haddana in nafta lala dagaalamo rasuulka wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam almu'min alqawiyu khayrun axabu ila allahi min almu'min adaciif qofka mu'minka qawiga ah cibaadadiisa iyo rabbigiisa caabudayo adduunyadiisana dhacsanayo waa ka wanaagsan yahan qofka oo mu'minka daciifka ah waa tahay macal muumin marka la fiiriyo wadankii iyo inta kala duwanaansho badan oo ramadaanka inuu jiro sanadkan xilliyada la soomayo bal ka waran iyo sida xilliga qaboobaha lagu jiro
sanadkan horta alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waktiga waxaad u qabtaa africa waxba ma dhaano inta africa ay soomaan ayaan horta soomannahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waktiga hadda aan ku jirnaan runta waa wakti qabooba ramadaanada hore waxay kusoo aadi jireen wakti kulul haddana waktigana dheerya hadda falilaahi alxamdu walminna laba shayba waa haysanaa waktigoo gaaban oo ilaahay noo gaabiyey falilaahi alxamdu walminna iyo waktigoo iska qabow oodan dareemaynin oon oodan dareemaynin baahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin macalin muumin cali muumin ayaa xusay in loo baahan yahay in lagu adkaado cibaadada
guud ahaan anoo nafteyda ka bilaabayo waxaan dhammaan u jeedi lahay aan dadaalno oon cibaadada aan ka faa'iidaysanno sababtoo ah qof walba oo dhimanaya malakumoodkana ma laha qofkaan wuu yaryahay iyo wuu weyn yahay qofkaan dhexdhexaad waa ma laha waktigaada ma garanaysid marka waxaan leeyahay dhalinyaray weliba gaar ahaan dadka kanada ku nool waxaan la noolnahay waa ogtihiin dad gaala ah laga yaabay qofka ku ag fadhiyo inuu wax iska cunayo wax iska cabaa marka inaan cibaadadeena inaan diinteena ku adkaano ayaan isfaraynaa insha allahu tacaala yar iyo weynba gaar ahaan inaan shicaarteena ka muujino gaalada dhexdooda aan la noolnahay inaan shicaarteena islaamka ka muujino ayadana waa isku dardaarmaynaa weliba ramadaanka oo kow ka yahay oo hadda lagu jiro soonno si ay gaalada noo arkaan ay u fahmaan diinteyna marka insha allahu tacaala aan dadaalno yaan la isdhiganin ma ogid ballanqaadna ma heesano waktiga aan gaarayno ramadaanka aad haysato soomaalidu waxay dhahaan mirageed saaran midan faraq ku jiro looma daadiyo marka ramadaanka anaa haysanaa insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysanno jazaakum allahu khayra aljaza wabaaraka allahu fiikum dhanka kale waxaa jira in nolosha magaalada toronto ay sii qaaliyoobaysaa sanadba sanadka ka dambeeya taasoo ay usii dheer tahay canshuur kordhinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka waa kan mar kale ugaas cabdiqaadir tarambi sicir bararka horta waa jira aad iyo aad bay noloshii noogu qaali nagu noqotay wixii aan kusoo adeega jirnay boqol dollar oo guriga dhan aan soo buuxin jirnay maanta saddex boqolaa noo buuxinayso xataa ma buuxinayso maba gaaraysaba ilaahay maaragtay albaab kale allaha noo furo laakiin waa almost waxa waaye sicirka aadoo noogu kacsan yahay qaaligu nagu noqday hilibka ha dhihin khudaarta ha dhihin ukunta ha dhihin yaanyada ha dhihin wax kasta waa nagu qaaligoobeen nuurudiin maxamed nuurow oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee degan magaalada toronto ayaa ugaas tarambi la qabaa sicir bararka nolosha wuxuu kaloo ii sheegay in dhallinyaro uu yaqaano ay durba shaqooyinkoodu waayeen arrimo la xidhiira cashuur kordhinta awgeed xuseynow aada u mahadsan tahay cashuur kordhinta maaragtay oo trump maaragtay kusoo rogay waddanka canada aad bay noo saamaysay waayo xataa waxaan arkay dhallinyarada maaragtay oo saaxiibadii oo maaragtay oo shaqa la-aan ku dhacday oo shaqa gabaabsi baa imaaday oo sicir barar baa dhacay wixii dhan maaragtay wax la goyn kara maaha marka wallaahi aad baa noo saamaysay maaragtay cashuur kordhintan oo maaragtay noo soo rogay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay soomaalida toronto iyo soonka bisha barakeysan ee ramadaan intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkiiga tegaya ramadaan mubaarak
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha iyo mahad cali xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qadaa dhigi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada yurub sida brimier leaga siriada talyaaniga liliga hisbin iyo falanqeyn yar oo aan ku samey doono kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee u f a champions leaga waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya filson dahar maxamed oo kamid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho muuse cabdulle cusmaan oo kamid ah wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho iyo shaafici maxamed maxamuud oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay muuse cabdulle cusmaan oo aan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah kulamadii dhacay ee horyaalka ingiriiska sida guushii liverpool iyo guuldaradii ku dhacday kooxda haysatay jambiyonka england ee city saaxiib waa ku dhowahay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee v o a guuldaradii mancity iyo guushii liverpool waxay ahayd wax inta badan la saadaalinayay laakiin city waxaa la islahaa un wiiraan kulamadan way soo laaban kartaa kadib markii ay ka soo hartay champion leaga waxaa la islahaa kulamada premier leaga waxay xoogga saari doontaa toofoorkeeda sidii ay u xajisan lahayd si championka ay seasonka dambe isugu soo diyaariso laakiin way dhici weysay kooxda nottingham forest oo runtii xoog leh oo kaalin fiican soo tiigsatay kooxo waaweyn oo liverpool ay ka mid tahay oo hogaamiyayaasha sanadkan ah garaacday marka manchester city waxa ku dhacay waa mucjisada footballka la dhihi karaa laakiin guushii liverpool haddii aan u galno liverpool halftimekii hore ciyaar aada ugu wanaagsan sooma bandhigin ayada gool loogu hogaaminayo weliba kooxda kaalinta labaatanaad ayaa gool ku hogaaminaysa laakiin soo laabasha cajiibo saddex saddex goola ayay soo laabteen marka liverpool guusheeda inta badan waa la saadaalinayay iyadoo garoonkeeda ku ciyaarayso anfield taageerayaasha aad taqaano horyaalka hogaaminayso kooxda ay la ciyaareysana haddana ay southampton tahay oo kaalinta labaatanaad ku jirta ama kaalinta ugu hooseysa wax badan oo natiijo ah lagama filayn marka si guud waxaan dhihi karnaa wax kooxaha wax loo kala filaya ahaayeen sida city guuldaradeeda iyo liverpool guusheeda laakiin guushii chelsea ayaa iyaduna waxay timi inay kaalinta afara soo tiigsato markii loo eego kooxahan gadaal isku haysto sida manchester city kooxahan kale newcastle aston villa iyo nottingham ku dheeda chelsea waxaan isleeyahay way kasoo bixi kartaa sababo badan markii loo eego sababaha badan waxa waaye inkastoo chelsea weeraryahaanadeeda inta badan aan goolal rasmiga looga tashan karin haddana wejiga hore hadday ku boobaan ama fursado kugu helaan waxay u badan tahay inay kugu ciqaabi karaan marka chelsea ani ahaan waxaan is dhihi karaa toofoorkeeda banaanka waaye sanadka dambena way kasoo qeybgeli kartaa champion league aragtideyda waa maadsantaha muuse waxaan siinaa filson marka laga soo tago liverpool iyo man city sidoo kale kulan weyna ka dhacay horyaalka ingiriiska oo u dhexeeya arsenal iyo man united bal kulankii barbaraha ku dhammaaday maxaa laga bartay iyo kulata waa ku dhawaa v o e game weyn oo aada u xiisa badan ayaa la ciyaaray wuxuuna ka dhacay garoonka old trafford arsenal iyo manchester united ayaa food istaray geemku wuxuu ahaa geem aada u xiisa badan man united oo kusoo gashay difaac oo haddii kundar ataag hesho inay ka faa'iideysa doonaysay arsenaal oo funuunigeeda ciyaareysa oo fursadeeda inay ka faa'iideysta rabtay kooxda manchester united fursadeeda ugu horeysa ay heshay lucion ayuu ahaa waxaana shabaq gaarsiiyey kabtangooda bruno fernandes halka arsenaal qaybtii dambe ay dhiig isku yeeleen ay weerartameen waxaana goolka barbaraha u keenay kubad ka timid timber laacibkooda khadka dhexe ee ingiriiska declares ciyaarta sagaashan daqiiqo waxay kusoo dhammaatay hal iyo hal waxayna ahayd ciyaar aada u xiisa badan oo weerar iyo weerarcelis ahayd afartan iyo shantii dambe waa mahadsan tahay filson intaas haddii aan kuu gudubno falanqaynta kulamada ingiriiska sidoo kale habeen dambe waxaa lagu soo laaban doonaa kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee uefa champions league xamiin dambo yaa haraya yaase soo baxaya adigoo fikradaada soo koobaya waa ku dhowahay fow e kulamada laga ciyaari doona champions league run ahaantii waa kulamo aada u xiiso badan waana kulamo go-aamin doona kooxaha gudbaya iyo sidoo kale ee kooxaha wareegan sideed dhamaadka ku hari doona kooxaha marka haddii aynu eegno iyo sida awoodooda ay tahay amaba kulamadii hore ay soo ciyaareen iyo sida lagu saadaalin karo in ay ugu gudbayaan wareegaas iyo kooxaha hari kara haddaynu ka horeyno kulanka weyn ee baris inta germany iyo sidoo kale kooxda liverpool kulankii hore labada kooxba waxay soo bandhigeen ciyaar aada u adag kooxda liverpool waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed aada u wanaagsan halka b s g dhankeeda ay soo bandhigtay ciyaar weerar awood badan ku dhisneed oo run ahaantii marar badan loo saadaalin karay inay gool la imaan karto inkastoo ugu dambeyntii natiijada hal iyo eber ay ku raacday kooxda liverpool kulanka wuxuu noqon karaa kulan kale oo mar kale la isku lafajabo islamarkaana b s g ay dadaal xoogan gelin doonto siday usoo laaban lahayd halka liverpoolna dadaal xoogan ay ku bixin doonto in dhankeeda ay guusha ay gaartay sii xoogsato amaba ugu yaraan xitaa barbara ay ka hesho kooxda b s g marka dhinaca kale kooxda inter milan waxay u muuqataa in banaanka ay taalo marka loo eego natiijada hore labiyo ebarkeeda ay kusoo badisay iyo kooxdan ay u baxayso inaan wax badan laga filan karin inkasta oo suurtagal ay tahay kubadda cad iyo madow ay tahay wax badan ay gadaal iska bedeli karaan dhinaca bayr munakh iyana waxay u muuqataa in ay natiijo fiican la imaan karto maadaama kulankii hore ay kusoo gudubtay amaba ay kusoo badisay saddex iyo eber kulankan wax badan lagama filan karo kooxda bayr liverkusan marka iyana waxay u badan tahay kooxda bayr munakh in ay soo gudbi karto amaba saadaasha ugu badan waxay la tahay in kooxdaas ay sideeda kusoo bixi doonto natiijada hore ay la timid iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karo kulanka kale soo aadan marka la eego kulanka ugu dambeeya ee barcelona iyo sidoo kale kooxda benfica haddaynu eegno barcelona qaab ciyaareed aada u qurux badan ayay soo bandhigtay kulankeedii ugu dambeeyey kooxda benfica hal iyo ibr ayay ku garaacday iyadoo roose qabta oo toban ciyaaryahan ah waxaa ciyaartooyda barcelona ay muujiyeen awood iyagoo dhiigga u shubay kooxda si ay usoo gudbaan haddana marka la eego barcelona oo toban ciyaartooy hal iyo ibr kusoo garaacday kooxda benfica uma badna iyadoo ku dhammaystiran in ay kusoo laaban doonaan amaba ay sidaas ay ugu soo gudbi doonaan marka saadaasha kulamadan ugu waaweyn waxay tahay kooxda barcelona oo la filaya in benfica ay kasoo baxdo bayer oo banaankeeda taalla haddii leverkusen mucjise aysan la imaanin kooxda liverpool oo la filaya inay marka qaabka hadda ay ku jirta la eego ay kasoo bixi karto kooxda b s g iyo inter milan oo dhankeeda labaiyo eber hore ugu soo badiday islamarkaana kooxda ay la ciyaareyso ee feyanood aan wax badan laga filayn inay la imaan karto dhanka kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka liliiga dalka sbain kulan real madrid ee ciyaartay real falcano garoonkooda ay joogeen labaiyo hal real madrid ayaa ku badisay waxayna soo barbareysay kooxda barcelona oo geemkeeda xalay baaqday ee isku dhibco ayay noqdeen waxaana goolashkay ka kala hadeen laacibkooda reer faransa kian mbambe vinicius jr dhanka kaleeto atletica madrid ayaa iyadana ciyaartay waxaana kadeefa gurigeeda labaiyo hal kambaagay ku sameysay ooga badisay xilligan horyaalka liiga barcelona ay kulan baaqu yahay ayaa ku hogaaminaysay goolan halka madriidna ay kaalinka labaad ku jirto kaalinka saddexaadna atletic madrid oo guuldaro la kulantay ayaa ku jirta aad baad mahadsantiin intaasayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xadir oon kaga tegaya sidaas iyo soonqaad wanaagsan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markaana aan ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay qasaa'idkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysay laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo